tababarku oo dareero doona muddo shan maalmood ee kaasoo lanqowaday hano ku mid ee horwadeenada ka shaqeeyeen garoonka diyaaradaha sayida maxamed cabdulle waana la baraya hanaanka sugowga amniga ee garoonka munaasabada furitaanka tababarka iyo weliba gobro ku hayaya hano ku mid ee agaasimiyaalka guud ee wasaaradda dowlada jubbaland iyo mas-uuliyiin kale ujeedada tababarku yahay in lagu horumariya aqoonti iyo xirfado shaqaalo horwadeenada garoonka gaar ahaan dhiniyada ammaanka iyo maamulka duulista si loo xoojiya adeegyada tayo sare leh oo bulshada garoonka isticmaala sahelaasa walibana si gaara diirada lanka saaraya sidii shaqaalo lanka diyaari lahaya habraaca iyo xirfado aan dhikamo ee heerka caalamiga ee duulimaadada iyo sugowka amniga agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista jubbaland saciid cabdulaahi macalin oo uu sadaha furiya aqoon qororsigun oo lanqoobadiya shaqaalo garoonka diyaaradaha sayida maxamed cabdulle iyo ku warbiya ahmiyada uu leeya tababarkuna shaqaalo waxaa laga hadlaya waa aviation security siay sheegeen khubarada shan garoon oo soomaaliya ka tirsan oo kismaayo iyo baydhabo garawe boosaaso iyo muqdisho ay kaawo hay-addan layirahda duulimaadka adduunka caalamiga ah ayaa waxay samayn doontaa audit ku samayn doontaa garoonka u qalmay standard ahaan inuu la kulmay bal requirementska laga rabay oo international loo tixgelin karo marka requirementskaasaa la rabaa in laga sii hordhaco oo hadhow markii la imaada si aan loogu fashilmin casharadii ay sii qaataan dadka ka shaqeynaya garoonka gaar ahaan qeyb security ugu muhiimsan ayagana instructionada ay ku shaqeyn lahayen way qaateen waxaa ku xiga tiamkan aviation security ka shaqeeya in training la siiyo oo kadib shahaadada la siiyo certified everywhere ay hadda imaato duldaleeladina aan iska sii bufayna ama aan iska sii dabalno hadduu ilaah yidhaahdo oo dhintaas agaasimayaal aad u mahadsantihiin soo ajiibitaankiina idinkana waxaan kaga mahad celinayaa idinkoo gelinka dambe agaasimayaal waxaa oga dhignay subii hore shaqay jireenoo garoonkii waa laga shaqeey subii horeeto lagama baaqin karo muhiim bay u tahay marka dhallinyaradan amniga ka shaqeysan ay joogaan marka gelinka dambe saasaa oga dhiganay haddee si agaasimaysa sheegeenna garoonkaas markii la soo gelayo waa muraayadda jubbaland laga fiirinayo wixii lagala kulmo umay dadka idinnaga gudbinayaan meeshaas baa dii lagu fashilmo bannaanka waxaa waye gudihii waxaa le waxba kama jiraan marka aad bay u mahadsantihiin wax ayaaba hadda korba nagama soo gaarin haddana inaa un aqoontiina sii kororsataan dadaalkeena sii wadaan mas-uuliyadda dhankeena ka qabataan wixii gaabiso haddee wasaaradda gaadiidka iyo garoonka maamulkiisaba ay leeyihiin qof kastaaba waxaameenaa waax iyo madax xafiiseed waxbuu ka tirsan yahay meeshaasuu u marsiin karaa no problem biski ballanqaadka arrinta ay codsateena waa ballan qaadaya agaasima haddaba waaxa kalaa maqan oo sida towerka dhalinyarada ka shaqeynayso kale gabdho badan ay ku jiraan kuwa administrationka gabdho badan ay ku jiraan insha allah wax un inaan kusoo kordhiy gabdho ah weliba top managementiga ah waa rajeynaya oo xagga garoonka xagga wasaaraddaba insha allah iyadana waa ballanqaadkaas waa qaatay ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda amniga jubbaland ayaa ku hadaliya badqabka bulshada iyo muhiimadaiyo inlata amniga yaa hadhawaaya tababarkuna waana muhiim oo aad buu muhiim u yahay badqabka markii badqabka laga waramayana ma aha ruux shaqsi keli ma aha ummadda dhan oo joogto maxay aheeday eraboorka ma shaqaalaha ma dhahdaa ma baasanjarka dhahdaa ma kuruuyaasha iyo dadka diyaaradda ka shaqeeya ma dhahda guddi way wada qusaysaa marka waa wax aada muhiim u ah haddiina amni iyo security la helinna wax soconaya ma leh oo hoosh waaye mar kasta way adag tahay sidaad aragteen markii meel la qabto oo kale ciidamaa qabto oo securityga marka hore lagu dadaala ka dambaa horumarkii iyo wixii la gaaraa mar kastaana tilaabo hor waxaa loo qaadi karaa markii badqabka iyo nidaamkii uu hagaagan yahay oo la hagaajiyo marka waa arrin aan aad ugu boorinayno wasaaradda iyo agaasimaha arrintan kasoo shaqeeyey